fadhigii maanta ee golaha wakiilada somalilan oo uu shirgudoominaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi axmed yaasiin sheekh cali ayaanleh ayaa mudanayaasha golahaasi waxay cod aqlabiyada ku meelmariyeen cali maxamed qoorseed iyo jimcaale maxamed xaashi oo ka mid noqonaya guddida cadaaladda ee dalka iyadoo mudanayaasha golahaasi si gaargaar ah cod ugu qaaday labadaasi xubnood waa kan gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo ku dhawaaqaya natiijada ay ku ansixiyeen
mudane ayaa golaha fadhiya waxaynu cod u qaadaynaa si waafaqsan xeercosaadka golaha wakiilada iyo dastuurka jamhuuriyadda somalilan in mudane cali maxamed qoorseef loo ansixiyo inuu ka mid noqdo guddida cadaaladda mudanayaasha oo kale gacantaa taagan gacanta dejiya mudanayaasha diidan in loo ansixiyo guddida cadaaladda mudane cali maxamed qoorseef gacantaa taagan mudanayaasha ka aamusay gacantaa taagan waay natiijadaa ku dhawaaqayaa cali maxamed qoorseef waxa uu oggolaaday inuu noqdo xubin ka tirsan guddida cadaaladda saddex iyo afartan mudane afar mudane way ka aamuseen cidimay diidin guddoomiyuhun uu codayn sidaasuu ku ansaxay mudane cali maxamed qoorseef inuu ka mid noqday guddida cadaaladda jamhuuriyadda somalilan waay mudanayaasha ogol jimcaale maxamed xaashi inuu ka mid noqdo guddida cadaaladda gacantaa taagan mudanayaasha diidan in loo ansixiyo jimcaale maxamed xaashi inuu ka mid noqdo guddida cadaaladda gacantaa taagan mudanayaasha ka aamusay gacantaa taagan shan iyo afartan mudane waxay oggolaadeen in loo ansixiyo mudane jimcaale maxamed xaashi inuu ka mid noqdo guddida cadaaladda laba mudane way ka aamuseen cidimay diidin guddoomiyuhu uu codayn sidaasuu ku ansaxay jimcaale maxamed xaashi inuu ka mid noqdo guddida cadaaladda somalilan aad iyo aad baad mudane ayaad u mahadsan tihiin waxaynu u ballansanay maanta labada xubnood inaynu ansixinno fadhiguna waa inoo xidhan yahay